bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hiraafaylaa ka dhawaada warka hiraanma idaacadda raadiyaha baydhabo isinghaagtan qodobada warkaanamka doorkaroon haddii la haraal kunagada haatan dhugusu doontan weliba ku mid ee koonfur galbeed oo sheegtay in shabaab iyo hobari kiciyeen boqolaal qoys dowladda soomaaliya oo faahfaahidiyey howlgaladii inka dambeeyey ee ciidamada booliska gobolka mudug oo sheegay in gacantaha ka dhikan dad dilal jeysidiya wiilal dhallinyare oo likadilay magaalada muqdisho waa madaxweynaha somalilan oo ka jawaabay cabashada xildhibaanada golaha deegaanka hargeysa iyo nigeria oo dalshag mamnuucday shirkadda twitterka iyo weliba donald trump oo ku hadlay waliba waa dhegeystayaal heraabnimo khamiis ow sagaalka bilo lixaad ee juun sanada lamada kun tobanka bilo lixaad ee juun sanada lamada kun iyo labaatii kowda dhegeystayaal intaas waliba hana qodobada warkaan hiraabtaanka door kulan saaxiibayaal ha ka dhawaada warkii oo faahfaahin oo siin akhri doonaa maxamed raxmaan jiiro eh waayahay dhegeystayaal rafaela qodobkan ka hor ee warkaan weliba wasiya koonfur galbeed oo sheegtay in al-shabaab iyo bari kiciyeen boqolaal qoys qoysaskan oo dhowaan laha ka bari kiciy tuulooyin hoos koogo degmada xudur islamarkaana la dejiyey goobo cusub iyo weliba kormeeray maamulka degmada xudur oo ugu heliyaan hay-adaha samafalka ee ka howlgalow gudaha magaaladaas maamulka degmada iyo gobolka iyo barnaamijyadaas hay-adihii samafalka oo haruma mooka lahay ee degmada xudur intaas ahayni gobolka bokool gaar ahaan magaalada xudur soomaaliya miilan ka dhab badanwo mase dadyo geeka baabaasinyi mase waxyaalaha geeka xudur ka suganta magaalo ka suganma leh run ahaantii nasiib duradaas ayaa ka dhiiday magaalada xudur arrintaadna walka sababa leyin may sababangaha nimankii oo khawaarijiintahayti nabadiidkahayti aan sababe ani dadkan laha barakiciyo dadkii lama boqol sano tuulooyinka deganaya hata laha ku barakicii oo waayelinle sagaalun jarle yaalle waybuaha dhibaato badan ee laha kasoobiye dadkii hoolo wallahay walqabay baadiyaan barakahen dadkii walban lahayna tuuladale ka noolay inwaxan barakahen magaalada dhammaan dowladaha koonfur galbeed nambar kowata madaxweyne cabdiasiis nambar kowey iyo dowladda dhaha marka hore wayba ku codsadaan horta ani gargaar bani aadagnimo heedo laha amre magaaladan xudur laha geysi heedaha caalamigiina wayba ku codsadaane ani barnaamijkaas ka baraarugan marka roob dhibaatadaas jarti hatana dhibaatatii se lamaraab ku badan ameeliya deegaamadiya maanaha dhibaato yaka jaran yalla ka jara armayoona wayba codsigan jeediyaane ani baaqas ha ku jawaaban sanadkan rooma dhoonye magaalada xudur nawaaxije biilaan ku jarta barakayaasha waraabayang ma leh biilaan ku jarta caafimaad la-aan ku jarta daaska barakay ogdiin wali ku dhaadhiyaw ilaa konton tuulla kuku barakay yamana dadyo hadeelin dadyo walnaha socdan walna kooyen barnaamijyadaas markan gargaarkaas way bacodsaane dhammaan dadkii heedo deegaamadan nasab sheegdaay meel kastoo dalkii dibad meelbiyo sooda roogan jaalidoo kumadayin wayba fadanay armayo ku jawaaban jawaaba ilinha ku biyan
dadkaha barakaci oo guryo ku suubsadii bacday ka dhisidii dulaadka magaalada xudur iyo weliba aan iska jarana waayeele iyo qoysas bilaan badan ciyaal joolo dararan mahaystan hooy iyo weliba bi iyo raashin qaar kumida barakacyaasha oo la hadlay warbaahinta weliba ayo sheegana in iyo aan iska jaran beereley xoldhaqatiyo dadka xirfad leh murqumaal iyo ka shaqayso koran taas oo kale maamulka degmada xudur weliba usubiya dhulkan iyo degahan dadkan manajarta walantaaska badan oo lonqowday habahata ujeedada kormeerka maamulka weliba uu iska sheegay in yataa in la indheeyo si gargaar lahangadirsi magaalada xudur weliba ku sugan kumanaankun oo barakacyaal ah maalinba maalinta kasii dambeeytay weliba cirkiiska shareeraha qiimaha maciishada qutuldaruuriga welibana xaaladii nololeed eedan liida dadka danyarta eh ee markaasaa barakacahayta wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya xasan xuseen xaaji oo weheliyow agaasimaha guud ee wasaaradda xasan gacliye iyo weliba warbixin la xiriirta howlgallada ciidanka ee xoogga dalka ku dhugunseenaa tali ku-xigeenka ciidanka xoogga jenaraal cabaas aamiin cali jenaraal cabaas aamiin weliba sheegay wasiirka gaashaandhigga in ciidanka howlgalla qorshaysan iyo ku wadan lamada shabeelle iyo qaar ku mid eh gobolada dalka silanka saara ururka al-shabaab weliba hadalsha intaas kasii daray in howlgalladii inka dambeeyay ee lamada shabeelle iyo ciidamada khasaaro xoogiyo katirsan al-shabaab islamarkaana howlgallada nagada doonan haano si joogta indaraara doona wasiirka gaashaandhigga xasan xuseen xaaji weliba uuse bogaadiyey guulaha ciidanka xoogga dalka usoona tilmaamay in wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga iyo kagoonta in dalka laga saara al-shabaab toddobaadii laha dhaafiya ciidamada dowladda soomaaliya weliba howlgalay dhina al-shabaab iyo kuwadana deegaano hoosteedo magaalada jowhar iyo degmada raagaceele ee gobolka shabeellaha dhexe taliska ciidamada booliska gobolka mudug ee puntland weliba faahfaahin ku biyana xaaladda amni ee gobolka mudug iyo howlgalihii suubing ciidamada ooyo qobqobdan dad dilal jeysadii taliyaha qeybta booliska gobolka mudug ee puntland muumin cabdi shire weliba sheegay in xaaladda amni ee deegaanada gobolka mudug xilligan iyo inghaano fayla balse jaran mararka qaar dhalinyaro dadka magaalada ka qaadow mobeelada hanasayti oo markaas ku horseedan taasoo kale taliyaha weliba hadalsha intaas kasii daray in ciidamada booliska howlgalyo suubiyan gacantaha ka dhikan dadla ka tuhumayay dil magaalada gaalkaceylanka jeysi sarkaal ku tirsanaay qeybta c i d dii weliba wariyay jamaal faarax aadan dhowaan maxkamadda horsheeno doonaan warkaan kubay taliska ciidamada booliska gobolka mudug weliba ku toosay xilo deegaanada gobolka mudug ee qeybta puntland marar badan iyo ku dhiyan dilal lanjeysidow askar iyo saraakiil hanasayto qaarsho dadlaan qobqobadiya dhinaga kalena dilalka wiilalka dhalinyarada ee iyo weliba xalay magaalada muqdisho dillanka jeyse lama qof dhalinyaro eh dilalka wiilashan dhalinyarada ee weliba siyaabo shal duwan ku dhiyana degmooyinka hodan iyo deyni leh ee gobolka banaadir iyo ona markaas dadkii ka dambeeyay dilkaas goobta ka baxsadan dilka koowaad weliba uuse ka dhiyay xaafadda siigaale ee degmada hodan welibana la sheegay in qofka ku hubaysnaay bistoolo oo la sheegay inuuse hay askari uuse toogidii wiilka dhalinyarada haya oo magaaji laha ka koobay nuuradiin dhinaga kale ragga la sheegay inyo haayan burcad iyo xaafadda hanti dheer ee degmada daynila ka dilan wiil dhalinyarahaya oo laka magacaabo jiray jibriil cabdi aadan iyo ona goobta ka baxsadii wararka leelaha welibayo sheegahayn kooxaha burcadde eh iyo wiilka dhalinyarada eh iyo ka dhacan teleefon uswadii balse usajari kahor dilkaba muran dhexmari welibana meed dheelijeeya xarunta hay-adda dambaarista c i d da ee magaalada muqdisho magaalada muqdisho weliba bilaawla dhaafi akbadbadaay dhaca taleefanada welibana marka qaar kooxaha burcad iyo dilaayana dadka taleefanadiio ka qaadayana madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi weliba uuse markinkureyti ku joogayo baaq handiri mudane cabdikariin axmed mooge oo ku mid hayo xubnihii golaha deegaanka ee dhowaan ku guulaysadii doorashadii dalka ku dhiiday welibana uusa goordhawayti kulungaare la qaaday mudanyaal iyo tiro xubno ee golaha deegaanka caasimadii cusub oo markaas usoo gaamiyow madaxweynaha oo tixgeliyo codsiga mudanahan iyo weliba mudanayaashii kale la darari weliba uusa ku hadlay ujeedada kulansho
dhalinyaradiinan uu hogaaminayo cabdikariin axmed mooge oo iminka ahaa sharaxii ugu codka badaa magaalada hargeysa ee dhigay rikoodh aan hore loo dhigin u malayn maayo inuu jiro murashax yurub iyo meelow adduunkaaba cod intaa leeg keligii helaa oo kale miidyaha ka dalbaday waxaan doonayaa arrintaa oo xaqii codbixiyaashii la doortay la hortaagan yahay in cadaalad ahaan uu soo dhex galo ano taa ka jawaabaya isla saacaddiiba waana raadiyey inaan helo oon ku idhaahdo diyaar baan ahay ina kale mar haddaad baaq dee hawada soo marsana anigu idiin soo marinay baaqa hawada ee ii kale anugu tiwatirkana idiin soo marin maayo miirana idiin soo marin maaye ii kaalay aan ku kala wada leh arrintaasay ku timid
meel dhegeystayaal warka hiraan mashiinkuha weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo inka dambeyntii madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump weliba uuse ka ammaanay dowladda nigeria sidii aan ka mamnuucday dalshe twitter-ka ka gadaalmarkii shirkadda ee tirtirtii qoraal uu saagili madaxweyne maxamed buhaari trump weliba ka xayira lamaada shirkarood ee twitter iyo facebook bartii isuga lahay ee dagaaladii kureed markii isu kooxo mudaaharadyaal iyo galan aqalka koongareeska bilii january qoraaladii inka dambeeyey ee baraha bulshada lamaadan shirkadood iyo weliba lang-aane kicintii weliba rabshadaha iyo jeysan kooxihii galay koongareeska trump weliba intaas sii raacsiy in shirkadahan in shal saaro korna wala fayli wala xun usooninka tilmaamay twitterka iyo facebooka shaydaamiin weliba usi ka booriyay dadaalka sidan oo kale aniya mamnuucan shirkadaha facebook iyo twitterka maadaama aan ogolaanay shirkadahan xorriyadda hadalka warka dhegeystayaal ishinkuldaratan idaacadda raadiha baydhabo hiraabtantan iga dhanya